dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii faaqida hadda toddobaadka uu inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka maamul goboleedka puntland ayaa toddobaadkan xukunno xabsi oo sannado kala duwana ku riday ragay maxkamadda gobolka nugaali ku eedaysay khiyaamo qaran kadib markii ay tageen magaalada cadaado ee gobolka galguduud halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada maamul samaynta gobollada dhexe ee soomaaliya maamulka puntland ayaa raggan oo ka tegey waqooyiga gobolka mudug ku eedeeyey inay puntland burburinayaan dhinaca kale dadkii cadaado tegey ayaa difaacay tallaabadoodaas dadka qabanqaabinaya shirka cadaado loo ballansan yahay ayaa soo dhoweeyey raggii waqooyiga mudug ka tegey islamarkaasna sheegay in la hayo laba gobol oo sal u noqda samaynta maamul goboleed sida dastuurka soomaaliya uu qabo iyada oo dood taas ka soo horjeedaana ay sheegayso in gobolka mudug u dhiman yahay islamarkaasna uuna la midoobi karin gobolka galguduud si maamul buuxa uu dhismo haddaba xukunka xabsiga ah doodaha gobol dhiman iyo mid buuxa iyo weliba in hannaanka federaalku uu waxaan la filayn la soo baxay ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana igala qaybgelaya cabdi xasan cilmi oo ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka ee maamulka ximiniya xeeb oo ku sugan magaalada cadaado maxamed xareed faarax ku-xigeenka xeerlaaliyaha puntland oo isna ku sugan magaalada garowe iyo maxamuud geeldoon oo wax ka qoran siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka wisconsin ee dalka maraykanka waxaana hadalka ku hormaraya cabdi xasan cilmi oo ku sugan magaalada cadaado walaal maxamed aad baa usaalan u salaaman tahay idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa ka qaybgalayaasha walaalahay geeldoon iyo maxamed xareedna waan salaamayaa haddii aan arrintaa u dhaadhaco gogashu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay dhawaanaha haddana diyaar ayay ahayd bishii sagaalaad waxaa halkan yimid guddiga farsamada ee dawladda dhexe ay qadatay maamul samaynta labada gobol iyagoo indhaynaya balgaadka meeshan iyo sida shirka loogu qaban karo amniga iyo capacity ahaan ay uleedahay inay marka shirka lagu qaban karo way ku qanceen boqolkiiba boqol wayna laabteen arrimo farsamo awgeed ayay xagga u laabteen haddana sidii ayaanu diyaar ugu tahay meeshani way goglan tahay wax waliba waa diyaar aanu sugaynaa ergadii oo in badan oo kamid ah nafs timid hadda joogto in kalena aanu sugayno marka halka ayay wax marayaan walaal waan gartay marka bal haddaad naga warrantid intaanan martida kale u gudbin arrimaha amniga iyo goorta laga yaabo inuu bilaabmo ergada shirka ay ay qabsanayaan runtii shirka dawladda dhexe ayaa hagaysa iyo guddiga farsamada ay u qabatay marka hadda maalin habla ayuu dhacayaa ma oran karo laakiin adiga weytin baan ugu jirnaa waana maaragtay asbuucyada soo socda rajo weyn baanu ka qabnaa hadda la sheegayo laakiin waxay noqonaysaa marki ilaahay uu ka dhigo magar dhanka amnigu boqolkiiba boqol baanu dhihi karnaa ilaahay mahadiis waa meel systemka ka shaqeeyo waa meel system aan ku dhisnayn xulog ka shaqeeyo waa meel amnigeedu shacabka ay ka midaysan yihiin rag iyo dumarba ilaahay fadligiisa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal baan oran karnaa amnigeedu sidaa ayuu marayaa walaal waan gartaan u tago maxamed xareed faarax oo jooga magaalada garowe maxamed aragtida puntland ee ku aadan maamul samaynta gobolada dhexe walaale horta aada baan idiin salaamayaa saaxiibada khadka ku jira iyo dhammaan bahda v o ada iyo shaqabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaan kadib anigu horta ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud baan ahay arada yar baana hormarsanaya hordhac ah waxa weeye puntland qaab dhismeedkeeda waa saddex gole waa golaha garsoorka oo maxkamadaha iyo xafiiska xeerlaalinta ka kooban iyo golaha xukuumadda oo siyaasada iyo hogaaminta u qaabilsan iyo golaha baarlamaanka oo sharci dejinta ah haddaba anu waxaan ka tirsanahay golaha garsoorka marka waxaan jeclaan lahaa su-aalaha lay weydiinaya inay ku koobnaadaan oo keliya maxamed xareed ahaan anoo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud wixii qawaaniinta iyo dastuuradu ay qabaan puntland iyo ka soomaaliya laakiin xagga arrimaha siyaasadda ah waayo anagu kama anigu kama hadli karo waayo gole la yidhaahdo golaha xukuumadda ayaa noo qaabilsan maya fahamta si fiican baan ku gartay marka bal adoo dhinaca sharciga ka eegaya sidaad xustay aragtida puntland ee maamul samaynta gobolada dhexe puntland way toddobiyo toban jirsatay waana qaangaartay waana hooyadii federaalka soomaaliya waxay leedahay dastuur iyo qawaaniin u degsan dastuurkeeda qodobka toddobaad wuxuu dhigayaa midnimada dhulka puntland waa mid lama taabtaan ah iyo sagaal gobol uu ka kooban yahay farqada labaad baa waxay dhigaysaa dhammaan gobolada ama degmooyinka ama deegaanada doonaya inay kusoo biiraanna gacmo furan ayaanu kusoo dhaweynayna oo aan ahayn kuwa hadda marka dastuurka puntland wuxuu ogol yahay soo fahmin in lagu soo biiri kara puntland ta kale wuxuu kala sabood gareynayaa gobolada maamul goboleedyada kaloo la dhisayo haddii ay ku salaysan yihiin qawaaniinta u degsan dastuurka federaalka iyo dastuurka puntland intaba midna aanan daawacayn marka waanu dastuurka puntland iyo puntlandba aad bay ugu faraxsan yihiin inay dhismaan maamulada iyaga ah waan gartay haddaan gudaha usii galo oo aan ku weydiiyo waxaa jira maamulkan iminka uu cabdi xasan cilmi guddiga qabanqaabada ugu jiro oo ah maamul doonaya inuu ka samaysmo gobolada dhexe soomaaliya kana koobnaan doona gobolada galguduud iyo mudug maalin dhoweyd waxaa jira in erge ka socotaa gobolka mudug qeybtiisa waqooyi ay tageen magaalada cadaado si ay qayb uga noqdaan shirkaasi arrin baad ka soo saarteen aad tallaabo kaga qaadaysaan dadkaa tegaya oo aad maxkamad ku saarteen qaarkood sanado kala duwan oo xabsigana aad kusoo rideen marka haddaynu si gaara uga hadalno maamulka la doonaya in loo dhiso gobolada dhexe soomaaliya sidee puntland u aragtaa maamulka gobolada dhexe puntland aad bay usoo dhaweynaysaa war haddii uusan xadgudub ku ahayn dhismaha maamul goboleedka puntland hadduusan ku ahayn islamarkaana dastuurkeeda qawaaniinteeda uusan ku xadgudbayn ta kale dastuurka puntland waxaa ku qeexan gobolka mudug siiba waqooyiga mudug inuu yahay dowladda puntland deegaan ka tirsan marka gobolada dhexe haddii ninkaa saaxiibka walaalka oo shirka qaban kamid ah qabanqaabayaasha shirka lagu dhisayo gobolada dhexe haddii ay ku koobayaan koonfurta gaalkacyo iyo gobolka galguduud waa midaanu taageersannahay qaanuuniyanna u taageersannahay laakiin hadduu xadgudub ku yahay dastuurkii puntland oo waqooyigii mudug oo deegaankii puntland ah haddii uu ku xadgudba hadday ku xadgudbaan gobolada iyaga ah dee mid loo dulqaadan kara maaha waayo dastuurka iyaga iyo qawaaniinta iyada ayaan u hogaansana ta kale dadka tegay goboladaas waqooyiga mudug sheeganaya waa shaksiyaad shaksiyaadna ma mateli karaan xukuumadda ama dowladda puntland ma mateli karaan haddaysan ogolaasho ka haysan golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka oo sharci dejinta ah waa shaksiyaad iska tegay iskoodna u tegay ta kale cid allaale ciddii ku xadgudubta dastuurka iyo qawaaniinta puntland oo ka qayb gasha shir lagu burburinayo midnimada puntland sharcigaa dhigaya wuxuu ciqaab mutaysta ayaa laga qaadaya muwaadin puntland iska dhaafe haddii uu yahay muwaadin kaleo soomaali ah oo ku nool deegaanka puntland hadduu midnimadii puntland kala jarjarayo taasa xataa lagu ablikaarayn kara ola waan gartay intaan aan u tegin maxamuud geeldoon aan hal mar ku noqdo cabdi xasan cilmi oo jooga cadaado waad maqlaysay dooda maxamed xareed oo garowe jooga wuxuu leeyahay qayb ka mida gobolka mudug oo raacsan puntland ayaa maamulku uu doonaya inuu qayb uga dhigo maamulka cusub ee loo dhisayo gobolada dhexe ee soomaaliya marka adoo taa ka jawaabaya bal waad yaro xustay waxaad sidoo kale faahfaahisaa kaalinta dowladda iyo xafiiska ansom siyaasadda soomaali micnaha qaramada midoobey soomaaliya kaalinta ay ku leeyihiin maamulkan cusub ee la doonayo in loo dhiso gobolada dhexe ee soomaaliya walaala aad baa umahadsan tahay horta annaga waanu soo dhaweyneynaa dadka labada gobol ee mudug iyo galguduud mar hadda mar haddaanu gobashii dhignay labada gobol loo sameynayay waxaa waajib nagu ah inaanu soo dhaweyno dadka soomaaliyeed ee labada gobol ka tirsan sidaa darteed way yimaadeen kuwa badani kuwa badan oo kalena way imanayaan annaga waajibkana saarmay marka waa inaan soo dhaweyno waaan soo dhaweyno ilaa imaadii dhanka kale maamulka dastuurka dawladda dhexe iyo xaggaa markaanu aamino horta waxaan is leeyahay annaga labada gobol iyo dastuurku sida uu isu raacinayo gobolada dawladda dhexe ayay ka timid ma ahan codsi mudug iyo galgaduud ka yimid ama galgaduud ka yimid ma ahan waa wax dawladda dhexe ku salaysan mar haddii dawladda dhexe wadanka xukunto cid kasta oo dawladda dhexe ka tirsani waxaan is leeyahay waxay waa inay waxay mudan tahay inay waafaqdo qaabka dawladda dhexe ay xusu raacinayso sidaas sidoo kale waxaan leeyahay walaalkay xareed annaga sideedaba ma ahan puntland waxa aanu soo dhaweynay oo noo yimid laakiin waa dad shaqaba ah oo degmooyin ka ka socda midug iyo galguduud ka mid ah mar haddii degmooyin midug iyo galguduud ka mid ah ka socdaan gogashuna halkaan u taallo dee annagu xaq baan u yaana inaan soo dhaweyno waxaan is leeyahay dastuur ahaan degmadu waxay far u tahay galguduud ama midug inay ku darsato isadaa gobol deris laha ama ay qayb ka degan tahay oo mid kale inay ku darsato ay xaq u leedahay haddii aan raacno qaanuunka federaalka sidaasi darteed waxaan anagu soo dhaweynay waa dad shacab ah oo ka socda degmooyinka mudug degmooyin kamid ah iyo galguduud degmooyin kamid ah waana waajibkana saaran mar haddaan guwashi halkaan caasimada cadaado maamul goboleedka xuman iyo xeer ahyd aanu dhignay marka sidaa darteed ayaan maaragtay usoo dhaweynay dadka xadgudub puntland aanu ka galnay ma ahan dadka waxay far u yihiin deegaankooda inay matalaan inay ka qayb qaataan waxqaybtiisa inay ka qayb qaataan qaabka federaalka wax loo wadaagayo xaqay uleeyihiin baan isleeyahay maadaama dadku ay xor yihiin in lay abuisgareeyo ama lays adima laysu sheegtaan in soomaaliya kama shaqayso ama caalamkaba kama shaqayso aan isleeyahay marka walaal sidaas ayaanu leenahay dhanka kale sharciga puntland wax walbaaba waxay leeyihiin base iyo branchi waxaan isleeyahay dowlad goboleedyo badan baa ka jira soomaaliya xeerka dowladda dhexe iyo xeerarka dowlad goboleedyadu haddii iswaafaqi waayaan aan isleeyahay waxaa ku jira meesha fashil in dowladda dhexe base ahaan malaynayaa wax kasta oo xeera oo dowlad goboleedku dhiganayo annaga hadda shimaliya xeer ahaan qaanuun baanu leenahay qaanuunka waxaa laga ilaaliyaa iyadoo la ilaalinayo soomaalinimada iyo midnimada soomaaliya iyo dowladda dhexe federaalka ah wax dowladda federaalka ah caqabad ku ah ama aan maaragtay ka ka socon sharcigeeda iyo dastuurkeeda waa laga ilaaliyaa dowlad goboleedka xamad iyo xeer in lagu saleeyo sidaa darteed waxaan leeyahay walaalahaaga puntland waxaanu islahayn waa dad xabaari ah waa dad idinka da'weyn maanu ahaan in maanta la yidhaahdo soomaaliya gobol nin tegey soomaaliya kamida gobol soomaaliya kamida tegey ka tegey maxkamad baa la saarayaa xukun baa lagu dhigayaa aan isleeyahay waa wax aan maaragtay aada isticmaan baan isleeyahay walaalahay taas waxaan isleeyahay waa waa qodobkaasi waxbaa maaragtay igula jira marka anagu dee dadka gobol baan udhignay gosha aan udhignana waa kusoo dhaweyneynaa gacmo furan baan kusoo dhaweyneynaa soomaalinimaanu kusoo dhaweyneynaa aanu kusoo dhaweyneynaa walaalahay dhammaantoodna waxaan jeclaan lahaa inay sidaa naga qaataan soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laysu keeno in la kala geeyo uma baaha waan gartay aan u taga maxamuud geeldoon maxamuud aragtidaada ku aadan maamul goboleedyadan iyo hanaanka federaalka ee soomaaliya inagoo eegeynaa waxa imika socda do dhammaantiin dhegaystayaasha iyo doodayaasha iyo adigaba waa idin wada salaamay dhammaantiin marka hore waxaan rabaa inaan hor soo hormariyo fikirka guud oo aan qabo waayo waxaa laga yaabaa dadku inaanay si fiican ii fahmin haddii aanan fikirkayga guud marka hore aanan dhiiban anigu waxaan ark qabaa oo aan xoog u aaminsanahay waxa soomaaliya ka socda oo dhan dhinac kastaba haddii aad ka eegtid waa wax ka soo burqaday oo ka yimi loolanka iyo mindamidikutaagga iyo istabcaynta ka dhexeeya xamar iyo gobolada oo xamar iyo gobolada markaan leeyahay afkun baa la wanaajinayaa runtii waa qabaa'il weeye sidan wax u socdaana si soomaaliya ay ku gacan gelayso weeye khatar aada u weyn baynu ku jiraa federalismna saas ayuu saasun bay ku timi federalism waxaan u arkaa inaanay ahayn wax caqli ku yimi ee ay tahay wax cadha ku yimi oo ka yimi loolanka caasimadda oo xamara iyo gobolada dhex yaalla taasi waa mid guud weeye markaan hoos u soo dego waxaan hadda aada u jeclaan lahaa labada tan nin oo hadda wada doodaya aniguna aan saddex ku ahay iyagoo maanta ay ahaan lahaayeen laba nin oo magaalada mudug weliba khaasatan magaalada gaalkacayo ka soo jeeda ama ka socda oo midna waqooyigeeda ka soo jeedo midna koonfurteeda ka soo jeedo waxa aan qabo oo xaloosheeda ku jira oo ilaa cunaha i buuxa labadaa nin baan kula dhici lahaa haddii ay yihiin hadday yihiinna haysukay sheegeen soomaali in calankeed jabay waxaadan ku garan waayin mudugtii lagu arki jiray oo lagu yiqiin soomaali hogaaminteeda oo haleeyo fara badan ay ka dhasheen hadday xagga siyaasadda tahay hadday xagga aqoon kale tahay hadday xagga xagga dhaqan dhaqanka tahay hadday xagga saraakiisha ciidamada tahay dhinac allaaliyo dhinaca aad ka egtoba mudugtii la yaqiin ayaa maanta waxay soomaali u horseedaysaa in laba guri oo isku xiga magaalada gaalkacayo khad la kala dhex mariyo oo la yidhaahdo tanina waa waqooyi tanina waa koonfur laba gobol bay kala raacayaan so reer mudugna taasi ma qabato soomaalina ma qabato waana ayaan darro aada iyo aada u weyn weeye waxaan anigu odhan lahaa meesha tan dooda ku jirta way ka durugsan tahay tan qodobada tan iminka ay labada tan oday ay ka hadleen aada bay uga durugsan tahay dhibta u weyn oo soomaali haysataana waxaa weeye run baanay ku wada hadlaynin marnaba si fiican intay isu soo hor fadhiistaan waxaa moodaa inay ka warwareegayaan dhaqan waxaynu u lahaan jiray soomaali haddii aynu nahay markaynu geedka hoostiisa isugu nimaadno waxaynu dhaqan u lahaan jiray inaynu wada hadalno maxaa taa inaga lumiyey waa arrin la yaab la weeye tan iminka walaaloo laysku hayo waxaan u malaynayaa doodu inay tahay runtii mudug iyo sida federalism wixii aan ka qabo hadda waa idiin sheegay markaan iminka usoo noqdo bal sida iminka waxu socdaan haddaanba usoo noqdo federalismta lafteeda iyadaba iyo sida soomaalidu hadda ugu dhaqmayso aan hoos ugu soo daadego heshiiska markii hore lagu heshiiyey wuxuu ahaa sideed iyo toban gobol laba gobol iyo wixii ka badan ayaa israaci kara oo federal government ama dowlad goboleed samayn kara waxaan umalanaya haddii aan khaldanahay waad isixi kartaan mudug gobolka la yidhaahdo mudug gobolka la yidhaahdaa waa inaanu kala qaybsamin waxay ka xanaaqi jireen dadka federalism u ololeyaa marka aanu ku tilmaano oo aan ku tilmaamo anigu waa waxaan kasoo jeedaa gobolada federal federal governmentska samaystay mid ka mida baan kasoo jeedaa laakiin waxaan aaminsanahay runtii gob inay tahay talo aan si fiican loo bislayn oo soomaaliyana gacan gelin doonta iyadoo eedeeda keligeed aanay lahayn dadka federalism wada keligeed keligood aanay eedeeda lahayn ee ay awoodda xamar ka jirtaa iyo iyagu ay wadaagaan waxa weeye mudug reer mudug waa inay tishadaan waa inaanay cid kale u talin reer mudug waa inay tishadaan waa inaan gobollo kaleeto u talin mudug waa inay talo ka soo baxdaa mudug waa inaanay kala qaybsamin haddii kale soomaali waxay u horseedayaan kala qaybsanaan iyo burbur iyo colaad waan gartay haddii aan su-aal kusii weydiiyo maxamuud geeldoon dalal kale oo haddaynu isku dayno kuwa reer galbeedka africa ku yaala ayaa nidaamkan hirgeliyey dhibaatana ayna ka dhex muuqan tusaalaha haddaan ku siiyo waddanka aynu dariska nahay etoobiya amaba waddanka galbeedka africa ku yaala nigeria maxaynu uga mid nahay maxaynu kaga duwannahay waa ka duwannahay horta etoobiya eg marka federalism la samaynayo ama waxaa weeye wad dowladdii dhexe ayaa awood leh oo markaa awooddeedii bay qaybinaysaa oo gobollada ay u ogolaanaysaa etoobiya waa saas oo kaleeto bay ahayd awoodda waxaa lahayd ilaa iminkadaana ilaa iminkadaana gacanta ku haysa dowladda dhexe iyadiibaa qeyb uga kacday gobolladii dadna waxaa weeye midna waxaa weeye awoodii oo markeeda horeba kala qaybsan sida soomaaliya oo kaleeto sida ay tahay dabeedna laysu yimaado oo la midayo marka innaga ta etoobiya horta aada iyo aad baynu u kala duwannahay midda kale waxa weeye waxaan dad badan weydiiyaa weliba khaasatan dadka siyaasadda bartay aan weydiiyaa war miyaa laynagu tijaabinayaa federalism bal waxaad ii sheegtaan waddan sideenaas oo kaleeto ah oo dadkoodu waddan dadkiisa uu yahay dhaqanka xoola dhaqatada ay leeyihiin oo dhaqanka xooga kulih uu yahay xoola dhaqato reer miya ah oo federalism uu ka samaysmay oo weliba colaadi dhex martay oo oo burburay burburka soomaaliya ku dhacay oo kaleeto uu ku dhacay dabeedna federalism la dhex dhigay hadda bal waddan qura bal mitaal qura isiiya ilaa iminkadaa waan la ahay qof yidhaahda halkaasay ka suurta gashay marka waxaan hadda hal laynagu wada waxaad moodaa inay tijaaba yihiin waan gartay mahadsanid aan dhegaystayaashu xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno muranka ka dhex dhashay maamul goboleedka puntland iyo maamulka cusub ee la doonayo in loo dhiso gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana martiigu ah cabdi xasan cilmiya ku sugan magaalada cadaado maxamed xareed faarax oo ku sugan magaalada garowe iyo maxamuud geeldoon oo ku sugan gobolka wisconsin ee dalka maraykanka aanu tago cabdi xasan dooda maxamuud geeldoon waad maqlaysaa dooda dhinaca kale maxamed xareed waad maqlaysay inkastoo hadda aduu tiri haddaanu nahay ree cadaado cidna dib uma celinayno laakiin haddaanba ku noqono doodii ahayd laba gobol iyo wixii ka badan dadka qaar baa ku doodaya in laba gobol oo dhammaystiran ayna meesha oolin ay yihiin gobolka galguduud iyo gobolka mudug oo bara marka arrintaasi mayna caqabad ku ahayn in maamulkan gobollada dhexe loo sameynaya uu hanaqaad noqdo horu socdo waa mahadsan tihiin waxaan isleeyahay walaale gobol iyo bar meesha ma yaalo saaxiibkeyga eldoon hadalladiisa ayay kamid ahayd gobol horta laba mada u kala goy karo federalisi marka la yiraahdo sidoo kalena dawladda dhexe ee soomaaliya iyo beesha caalamka oo ku wog leh arrimaha soomaaliya ayaa jadwal u dejisay maamul samaynta iyo gobolada sida laysu raacinayo federalismka sidaas laba gobol ayaa lagu dhawaaqo mudug iyo galguduud la yidhaahdo waxaan isleeyahay gobol iyo barmaro soo geli karo meesha sidaa awgeed wax colaysii kama taagnaa degmooyinka way ka qayb geli karaan way u furan tahay waa mudug iyo galguduud wax hor istaagi karaan ma jiraan kolley sida aad ila tahay annaguna dadkii gubasha u dhigay baan nahay waa inaanu sida ugu wanaagsan oo ugu sharafta badan oo ugu soomaalinimada badan usoo dhaweynaa xagga labada gobolna dee annagu maba aanu kideyna dawladda dhexe ayay ka timid la gobolna dee laba maba kala go-aba geliisaba laba maba u kala goi karaba sida aad maaragtay raggii horeba uga soo hadlay ama ila tahay aniga hadda laftayda marka waxaan isleeyahay arrintaas gobol iyo barmeesha maba geli karaba marka waa mahadsantihiin waan gartay maxamed xareed hadalkaagi waad caddaysay ku aadanaa in gobolada hadhaada degmooyinka waqooyi gobolka mudug inay ka tirsan yihiin puntland sinabana ayna uga mid noqon karin ayna ugu biiri karaynin meel kale ma jirtaa ama ma jiraa hanaan puntland ay raalli ku noqon karayso oo goboladaas ay kula shaqayn karayaan maamulka gobolada dhexe oo ay isla fahmaan labada maamul oo ah in waqooyiga mudug ay ka mid noqdaan maamulka gobolada dhexe ee soomaaliya la doonaya in looga dhiso ma jiraa hanaan dee sidii ma garanaysaa sidee xeedhana lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan ma jiraas hanaan ay puntland raalli ku noqon karayso oo lagu furdaamin karayo dhibaatadan taagan horta walaale su-aashaada intaana ka jawaabin sideedaba dawlad jiritaankeeda wuxuu ku jiraa rugniyaal bay leedahay jiritaan dawlad marka la sheegayo waa inuu dhul jiraa waa inay dad ku nool yihiin waa inuu sharci kala xadeeya waa in dhaqaale jira haddaba hadduusan sharcigii wadanka sharciga haddaan la ilaalinayn dadku soo fahmin mar horey isleefi lahaayeen marka waxaan kuu sheegayaa walaale puntland toddoba iyo toban sana ay jirtay waqooyiga mudugna wuxuu kamid yahay deegaanka puntland ayuu kamid yahay toddoba iyo toban sana ayay jirtay dastuur bay leedahay dastuurkeedaa qeexaya waxaa jira aan heshiisya lala galay dawladii federaalkeeda ugu dambeeyay ra-iisul wasaarihii hadda xilka ka degay iyo xukuumadda madaxweyneha cabdiweli maxamed maxamed cali gaas uu madaxweynaha ka yahay uu ku qeexayo in waqooyiga mudug aysan ku jirin dhismaha gobolada dhexe maamulka loogu sameynayo dastuurka puntland taasaa ku qeexa marka taa iyada ah weli su-aashaada anuunu u gudagelin walaalkay cabdi xasan horta waxaan jeclahay wax walba inuu sharciga iyo nidaamka ina hogaamiyaan dawladda federaalka ah laba gobol iyo wax ka badan ayay leedahay maamulka gobolada dhexe laga sameynayo waa inuu ku salaysan yahay dastuurka dawladda federaalka ah waxaan leeyahay waa hal gobol iyo haaf dastuurkiisa waasaqsanayn okay kasoo teg taada marka hanaan gobolka mudug oo puntland ee gorgoro ugala geli karta gobolada dhexe inay sii macnaha jooye la siiyo absolutely ma jiro waayo dastuurkeeda wuxuu dhigayaa midnimada dhulka ee dawladda puntland waa mid muqadas ah lama taabtaana lamana kala jarjari karo marka ma jiri karto si puntland waqooyiga mudug gobolada dhexe raaca si loo yiraa mana dhici karto isir ahaan baysan u noqon karin qanuun ahaan baysan u noqon karin waan gartay geeldoon dad baa yidhaahda federalismka soomaaliya waa bambo sugaysa inay xilligeedii qarxdo arrintan iminka ka jirta gobolada dhexe tusaale mau tahay tusaale aada u weyn bay u tahay waa horbaxanyihii waxa inagu soo socda ninka maanta hadda taasoo keliya maaha xamar haddee waxa ka taagana waynu ognahay oo intaa ilaa sanadkii u dambeeyey muranka taagnaa oo aan mar nabadamin oo haddaba cirka isku shareeray waynu la soconnaa marka waxyaalaha shardiyadu aadka u waaweyn oo federalism ay u baahan tahay waxaa ka mid ah oo kuwa ugu waaweyn ka mid ah inay dadku noqdaan dad u jabsan oo aada iyo aada ugu jabsan oo aada iyo aada ugu madax jilicsan oo aada iyo aada ugu hoggaansami og qawaaniinta iyo xeerka ay dhigtaan ninkii maanta ku wareersan murankan ka taagan hadduu yahay heerka gobolada sida labadan oday oo hadda ah, dooda ku jira eh, cabdi xasan iyo maxamed xareed oo weliba ah dee laba nin oo aqoon leh oo mutacalimiin ah iyo hadday tahay waxa gobolada kaleeto ka taagan iyo hadday tahay waxa caasimada ka taagan hadday tahay meeshii doontaba ha noqotee ninka muram- muramada badan oo taagan ninka maanta la wereersanow waleeta soo socota waad la waalan doontaa haddaad tan la wereersan tahay marka haddaynuba nahay dad sidaaba aan mu- een u kala bixi karaynin xeerkii oo aan isula fahmi karaynin oo aan mis- mid isula meel isula dhigi karaynin maxaad ka malaynaysaa xeerar aada uga fara badan xeerka ka xeer inta tan iminka waa in yar inta laysku hayaa oo lagu wareersan yahay waa in aada u yar weeye marka la yidhaahdo federalismkii baa la dhammaystirayaa xeerar aada u fara badan bay u baahan doontaa warkii yaraa baynu een, eh, la ciciiraynaa oo aynu intaa isku qabsanaynaa maxaad ka malaynaysaan mid aada uga weyn ilaa eeg ciid ciidan hirgelinaya wixii meesha ma jirayo waxaa laga sugayaa goboladii een, eh, federal stateski iyo dowladii dhexe dadkii maamulayay inay u hoggaansamaan qawaaniintii oo si fiican ugu madax jilcsanaadaan qawaaniintii iyo xeerarkii la dhigtay haddee ma kaaga muuqataa soomaali taas maanta ma kaaga muuqataa hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heerka nationalka heerka qarankaaba midkay doontaba ha noqotee maanta ma kaaga muuqataa haddii aanay maanta kaaga muuqan war dadka kaleeto ma hadda ma beritay dhalan doonaan waa dadkaa un weeye noocaa aada arkaysid weeye nooca ba- beritona waddanka maamuli doonaa oo la odhanayo federalismkii ku maamula marka ninkii maanta tan la wereersano walla berita soo sitay iman doonta waad la waalan doontaa waan gartay anu tago cabdi xasan cabdi xasan haddiiba arrintu ay eh, sidan iminka aan aan taagannahay ay tahay oo laga yaabo dee doodan siyaasadeed inay keento in waxay hore u socon waayaan gobollada dhexe iyo dadka qabanqaabadiisa wada ma ka fikireen in ah, gobollo kale oo jaar la ah eh, gobolladaas inay ku marti qaadaan si doodaniba ay u dhammaato tusaale ahaan gobolka hiiraan oo kale walaalaad baad mahadsantahay horta gobolka hiiraan waa gobolada soomaaliya gobol ka mid a gobolka midab iyo galgaduudna waa gobolada soomaaliya gobolo ka mid ah hadda inaanu qofka annagu u dirsano nin raadino ma ahan ujeedadadeedu mana suura geli karto oo jadwalkan iyo qaabkan gobolada laysu raacinayo hor baan u sheegay oo dowladda dhexe iyo beesha caalamka ay ka yimaadeen taa intaa haddaan iga gudbo walaalkay xareed waxaan weydiin lahaa wuxuu macnaha soo qaatay isagoo ku mahadsan in qaanuunka la ilaaliyo oo xeerka la ilaaliyo ee dowladda federaalka ah ma ma laga heli karaa dowladda federaalka xeerkeeda iyo federalismka gobol in la kala gooyo oo macnaha qaanuunka uu soo la dhigayaa intaas ayaan weydiin lahaa walaalkay xareed haye xareed
dowladda federaalka dastuurkeeda gobolla in la kala gooyo ma dhigaya laakiin mid baan u sheegayaa walaalkay sida dastuurka puntland ku cad waxa weeye marka la yidhaahdo mudug waxa weeye een, deegaanka uu kasoo jeeda cabdi xasan minority ayay ka yihiin marka hadday wax kusoo biirayaan ha kusoo biiraan deegaankan hore u dhisnaa oo maamul goboleedka hore u jiray balse lagama yaabo sababtaasin puntland in macnaha jooyo waqooyiga mudug uu ka qayb galo arrintaa iyada ah dastuuriyan iyo qaanuuniyan intaba waayo wax walba dastuurkaa xagaa aad buu mahadsan yahay waayo dastuurka xareed aad buu mahadsan yahay walaal su-aasha jawaabteeda waxu uu siiyey aad baan uga mahadcelinayaa laba gobol hala kala gooyo dastuurka mar haddaana ku qofayn kow waxaad moodaa meesha walaalkay inaan uga naseexeeyo gobolka koonfurtiba waqooyiga ha soo raacdo macnaha ijiidaan kujiyadeeda soomaaliya ayaa ka muuqanaysa mar haddii adigu aad go-aan weyday inaad raacdo isaguna inay ku raacayaa meesha kama muuqanayso qaanuunkii dowladii dhexana meeshii waxaa muuqanaysa in la diiday cid kastaa ha diido marka so taasi ma ahan kala fogeyn iyo qoqod iyo soomaalinimo la-aan iyo midnimo la-aan soo kama muuqanayso walaalka saasaan weydiinaya haye xareed tii u dambeysay tan walaalkii horta mid baan u sheegayaa anu qaanuuniyan dastuurka puntland iyo dastuurka dowladda federaalkan kala hadlaya xag siyaasadeed ma liid siyaasad anugu kama hadlayo waxaan u sheegayaa walaalkay soo fahmin dee dastuurka puntland waxaa ku qoran deegaanada kale oo aan ka mid ahayn puntland inay albaabada u furan yihiin marka halka uu leeyahay gobol baa la kala qaybiyey gobol la kala qaybiyey ma lehe markii horeba deegaan ahaan uu kala qaybsanaa waan gartay marka waqooyiga koonfurta gaalkacyo gaalkacyo xaafad keliya ka degan yihiin soo fahmi saasoo ay tahay waa lagu ixtiraamaya waanu ku ixtiraamayna deegaan ahaan xuduud ahaan derish ahaan intaba marka walaalkay waxaan u sheegayaa haddii gobol la raacayo puntland ha soo raacdo koonfurta mudug waayo iyadaa mujaransa ah waayo aan u tago cabdi xasan cilmiye cabdi xasan marka aan ka hadlayno maamul samaynta gobollada dhexe waxaa jira dad saluugsan oo gobolladaas ka soo jeeda oo sheegay in ay muddo fara badan ku dadaalayeen amniga iyo ilaalada deegaanadaas hase yeeshee hadda markii lasoo gaadhay xilligii iyaga la abaal marin lahaa in laga tallaabsaday oo dawladda iyo dad kaleba ay wadaan wax ayna iyagu maaragtay sidii la doonayay qayb uga ahayn marka arrintaasi caqabad ma ku noqon karaysaa maamul samaynta gobollada dhexe walow suaal wanaagsan weeye dadka way jiraan kolley caraf inaad ku dhisatana waad ka warwareegsatay waan ognaha way jiraan wayna mudan yihiin inay qayb ka qaataan waa dad soomaaliyeed waa dad u dhashay labada gobol wax kasta oo la samaynayo maanta soomaaliya isugu imaaneysana dhamaystir lagama helo iyo maaragtay in lawada waafaqsan yahay laakiin waxaan is leeyahay bosishinkoodii wuu banaan yahay waana maaragtay lagu jiraa sidii maaragtay loo xallin lahaa arrintaa ma ahan dad laga gudbi karo ama mudan in laga gudbo waa dad mudan inay maaragtay rool ku yeeshaan roolna kuya gobolada labada gobol oo midib iyo galguduud sidaa darteed waad ogtahay maantay dhaliil iyo waa laga sidaana way iska badan tahay laakiin xaqiiqatan waa mudan yihiin dadkaasi in maaragtay qayb ka qaataan waxaana lagu jiraa xalkooda iyo maaragtay sidii loo gaari lahaa inay maaragtay kamid noqdaan maamul samaynta labada gobol waan gartaan u tago maxamed xareed maxamed xareed dadkii ka tegey waqooyiga gobolka mudug ee tegey magaalada cadaalad si ay qayb uga noqdaan waxay sheegeen inay xaq u leeyihiin dastuurkuna uu ogolaanayo inay arrintaas sameeyaan dooda kalena waxay tahay in ayna ahayn markii ugu horreysay ee dad u dhashay puntland ay ka tagaan oo ay meel kale sees u doontaan qaanuunadii amaba ciqaabtii aad soo saarteen ee xabsiga ahaydna ayna dadkaa ku dhicin marka bal xaq inay u leeyihiin iyo in kale iyo wixii dadkaa kale loo xukumi waaye kuwan cadaalad tegi loo xukumay haddaad faahfaahisa walaala horta midaan kuu sheegayaa xaq ma u leeyihiin iyo uma laha meeshaan ma taala ee waxayaal nidaam sharciyadda puntland u degsan ninka muwaadin puntland ah isaga oon ogaasho ka haysan golayaashii xukuumadda xukuumadda iyo baarlamaanka tegay gobol kale u tegay oo yii qayb kamidaan radayaa iyo puntland waxaan aa u radayaa maamul halkaasa ma aha inuu shacabka isaga aada karo mana aday karo waana khaa'imulwadan ciddii samaysa kuwana waa la xukumay ciddii dambeo samaysana waa lagu xukumayaa hadduu reer puntland yahay ta ta kale waa arrimo siyaasadeed arrimaha siyaasadda ah waxaan u doonayaa goobaha xukuumadda inaad kala xiriirtaan waan gartay laakiin addu maadaama ad dhinacii sharciga kasoo jeedid dad tallaabadan hadda dhacday ee cadaadahay ku tageen oo kala sameeyey ayaa jiro meelo kala tegay maxaa xukuma looga soo saari waaya annaga waxaa iska xeerlaabta yaa nahay hay-adaha baarisa dembiyada waxay noo soo gudbiyaan ayaanu maxamed rajo dacwad ku oogna taa iyada waxay wajidaan golaha xukuumadda iyo hay-adaha baarista ee puntland waan gartay ugu dambayntii hadalka ugu dambeeya aan jeclaa inaan siiyo maxamuud geeldoon tallaabooyinkan maamul samaynta soomaaliya hadda ka socda dad baa yidhahda waxaa ka horreeyey tallaabooyin kale oo ah in baarlamaanku uu yeesho guddiyadii xalinta khilaafaadka iyo haddii muran dhinaca xuduudaha uu soo baxo iyo dastuurka iyo waxyaabahaas oo dhan magaranaysa dhamaystir laha sideed u aragtaa meesha ay wax marayaan waxa weeye arrinta tan waa arrin aad iyo aad isu wadaagsan oo madax iyo majo aadan u kala yeeli karaynin wareer weyn baa meesha tan ku jira waxa weeye anigu waxaan qabaa arrinta tan federalismka iyo dhaqangelinteedu wareer aada u weyn bay la timi dad aqoonteeda le miihin dad xeerka sida loo baahan yahay in loogu hogaansamo dad ugu hogaansamaya miihin waxaynu qaadi karo ma aha marka anigu waktiga yaroo aan haysto iminka hadalka u haysto iyada ku lumin maayo waxaan anigu ku baaqayaa inaynu dib isugu nimaadno in ma aha had iyo jeer federalism keliya in laga hadlo federalism had iyo jeer waa inay barbar socotaa caasimadda caasimadda oo xamara iyo federalism waa gobolada iyo caasimadda labadaba dhib aada u weyn baa ka taagan oo ah ishaysad laysku haysto ama loolan ama istabcayn xagga awoodda ah soomaaliya waxay u baahan tahay sidii ay taa u farsamayn lahayd inay dib isaga timaado oo ka wada hadasho laakiinse waxaan suuragi suurogelayn soomaalida waxay tidhahdaa meelaan xubin ahayn lama kirkiro federalismkan aynu wadnaa waa meelaan xubin ahayn baynu kirkiraynaa inoo kirkirmi mayso marka waa wareer wareer iyo wareer wareerkii oo wax isdul saaran ayaynu usii gelaynaa anigu waxaan oran lahaa runtii soomaali inteeda aqoonta leh dadka dhallinyarada ah dadka wadaniyiinta ah arrinta waa inay ka- waa inay ka tashadaan
mahadsanid waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyey barnaamijka isla markaana aanu mahad celiyo martidii barnaamijka maanta kala qayb gashay cabdi xasan cilmi oo ku sugan magaalada cadaado kana mid ah dadka qabanqaabinaya shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee soomaaliya maxamed xareed faarax ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maamul goboleedka puntland oo ku sugan magaalada garowe iyo maxamuud geeldoon oo siyaasadda wax ka qora kuna sugan magaalada wisconsin ee dalka maraykanka dhammaantiin aad baad mahadsantihin aad baa umahadsantahay. Assalaamu calaykum.